shil sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay duleedka magaalada burce ee gobolka togdheer inta la xaqiijiyey shilkan waxaa ku geeriyooday hal qof halka dhaawaca uu gaarayay ilaa shan qof oo kale shilkan ayaa ka dambeeyey kadib markii ay isku dhaceen gaari nooca raaxada ah iyo mootobajaaj agaasimaha guud ee isbitaalka burco doctor maxamed cabdi faarax iyo iskuduwaha wasaaradda caafimaadka somalilan ee magaaladaas doctor maxamed yuusuf jaamac ayaa ka warbixiyey shilkan iyo khasaaraha intuu leegyahay waxaa shil uu ka dhacay dowlaadka magaalada burco dhinaca wadada hawdka shilkaasi wax ku waxyeeloobay shan qof oo dhaawacay iyo hal qof oo dhimashaa ilaahay naxariisto marxuumka geeriyooday dhaawacna ilaahay waxaan uga rajeynayaa caafimaad sariica runtii waxuu ahaa shil naxdinle dhaawacyadu runtii way sahlan yihiinoo waxaana lagu dabiibaya iminka cusbitaalka guuda magaalada burco runtii dee waxa weyaan shilalku way soo noqnoqonayaan waa wax ilaahay u qadaray taxadar fara badan bay u baahan yihiin waxaan ku boorinayaa daraawalinta gawaadhidu inay kordhiyaan taxadarka oo maaragtay ay ka taxadaraan waxyaabaha keeni karaya dhimashooyinka iyo dhaawaca intaa leega maalin kasta aynu la tacaalayno dad la jeceliya lagu waayo marxuumka geeriyoodana ilaahay waxaan uga baryayaa inuu naxariista janno ka waraabiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka baxayna si miryaamaan ka siiyo bukaanada kalena ilaahay inuu caafimaad sariica oo deg dega siiyaan rajeynayaa
waxaan ku sugannahay cusbitaalka guuda burco qaybta emerjensiga oo ay yaalliin dad dhaawaca oo ku waxyo laba shil tig iyo gaadhi langarusloo isgalay dhammaan dadkii tigta saarnaa way ku wada waxyeeloobeen shilkaas hal qofna uu ku geeriyooday cusbitaalka burca waxaa la soo gaadhsiiyey iminka waxaa jiifa shan qof oo dhaawac ah oo jajab u badan ilaahay waxaan uga baryaa marxuumka dhintay in ilaahay u naxariisto ehelkiisiina samriya iimaan uu ka siiyo dadkan dhaawac ah ee yaallana ilaahay uga boogadhayo oo caafimaad saraacana siiyo shilalka tigta iyo gawaadhidu muddooyinkan u dambeeyey gobolka togdheer waa aafa haysataa oo loo maaro la'ya waxaan ku boorinayaa bulshada gobolka togdheer bahda darawaliinta inay taxadiraan oo waxa weeyaan caafimaadka dadka iyo amnigoodaba ay magaranaysaayay ay ka shaqeeyaan bulshay sidaan ka mas-uul yihiin maatay sidaan ilmo yar baa ku jira oo toban jira dadka waxaa loo bahan yahy in la badbaadiyaa loo baahan yahay guddiga nabadgelyada bahda nabadgelyada gobolka togdheerna waxaan leeyahay dee aad iyo aad aanu ugula shaqayno waxaa weeyaan sidii ay u kontarooli lahaayeen gaadiidkan xawaaraha sare ku soconaya ayaamihii dambe waxaa deegaanada somalilan ku kordhiyey shilalka ka dhaca deegaanadaas waxaana ay waxyeelo badan halkaasi ka soo gaartaa dadka rayidka ah oo saaran gaadiidka isku dhaca